kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad naga maqlaysaan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee radio berla toddobaadkan barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga waxaan diiradda ku saaraynaa sida loo maamulo ururka haweenka gobolka hiiraan iyo waxyaabaha u qabsoomay ururka gudoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan farxiye cabdirashiid cabdi ayaa redio beerlo uga warantay waxyaabaha u qabsoomay waxaa kaga mahad celinaya booqashadaada iyo wareysiga idaacadda beerlulo oo mar walba nala shaqaysa laba kun iyo labaatan iyo saddexdii oktoobaraa laysoo magacaabay sagaaliyo tobankeedii markii ugu horeyso laysoo magacaabay waxaa kuwa qaban waxay kamid ahayd inaan ka qeyb qaadana xaaladii markaas jirtay elina marka labaad booqashadii degmooyinka gobolka hiiraan oo kowaan ka bilaabay degmada buuliburto maadaama degmada buuliburto ee cirifka ay jirtay marka kale waxay ahayd in degmooyinkii matabaan maqokori jaalalaqsi iyo beledweyne iyo firlibaax aan tagno inkastoo degmooyin kale ay noo dhiman yihiin daruufo jira awgood marka booqashadaas waxaa ka turjumayna xog ururin baahiyaha degmooyinkaas ka jiro markii ugu horeysaa imaadna marka waxqabadkii wax ka bilowna degmooyinkaas inaad booqano booqashadii degmooyinkaas aad tagtay maxaa kusoo aragtay marka ugu horeysoo tagnay waxay ahayd in aan lambar koow horta aan isku xirna ururka haweenka iyo maamulka degmada ururka haweenka mar walba waxay ay la shaqeeyaan maamulka degmada hadday noqoto taliyada saldhigga iyo gudoomiyaha degmada sida culummada odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka haweenka waxay lafdhowr u yihiin dadka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal awoodda deegaanka ama degmada ka jirta haweenka gacan ku haya waxaa yeelay nimankii ayagaa dhale ayagayna la dhasheen ayagayna u dhaxa sidaas la-aaligeed marka waxay ka shaqeeyaan in ay aada u dhegeystaan oo nabadii iyo horumarintii iyo waxqabadkii ay kala xaajoodaan marka waxau isku xiraynay oo xiriirkii waxaa kala dhambaalnaay ama kala go-naay haweenka iyo maamulka degmada marka waxaa ka shaqeynayn in haweenka doorka ay ku laayeen degmada la siiyo haweenkana ay noqdaan dad nabada iyo horumarka u helan oo la shaqeeya maamulkooda maxaad noogu sheegi kartaa duruufaha haysta xilligan ee haweenka gobolka hiiraan ku nool maadaama uu yahay gobolka hiiraan mid ballaaran haweenka ee gobolka hiiraan caqabadaha haysta waxaa kamid ah in gobolka hiiraan ee khaasatan degmada beledweyne iyo degmooyin kaleo sida buuliburta iyo jallaqsi waxaa dhexmara webiga weyn ee shabeelle mar waxaa waaye webiga waa biyo fataha barakacyaala dhaca marna abaaraha ka imaado barakacyaala dhaca xilligan la taagan yahay geyga ama gobolka hiiraan abaar ba-anaa jirto barakacyaala jiro digaalaa jiro oo lagula dagaalayo cadowga khawaariija lagu baacsanayo deegaamo badanaa laga soo qaxay tuulooyin iyo deegaamo kalaa lagu soo qaxay waxaa dhici karta meelaha lagu soo qaxay inaysan qaadi karin dadka ku soo qaxay sida caafimaadka waxbarashada biyaha annagoo og in saddexdii sanoo lasoo dhaafay wadanka oo digaal ku jiro dadka ree hiiraanna dad furunkooda jiro ay ahaayeen oo digaal uu ku socdo haddana tuulooyinka lagu soo qaxay waxaa ka badan dadka soo qaxay oo tuulooyinka badan ka imaaday oo deegaamadaas kusoo qaxay abaaraa jiro awal waxaa waay dadka roob ay haysteen baraagyo ama bacaha ay jiray ama ceelala jiray biyaa la helay xoolaha daaqay helayeen hadda labadiiba ma jirto haddala colaada usii dheer haddala bishii ramadaan oo lagu jiraa oo ognahay in daruufo badan ay ku xiran yihiin marka xiligan marka xili ay ugu adag tahay haweenka gobolka hiiraan mala jirto sababto maxaa yeelay malahan caafimaadkiyaa meesha ka daciif ka baxay sababta biilaanka imaada xanuuna imaaday cuduro imaaday jirooyina imaaday sida hadda kiisaskan gacnaha ku haynoo kale oo in shoobiyood oo magaalada qeybo badan ama tuulooyinka base deegaamada lagasoo tabinayo marka xiligan marka xiligan ugu adkeyd waay maxaad ka qabateen intii karankiina hadda arintaasoo kaleeto ma isku dayseen inaad kaamkii oo kale booqataan yacnii aad haweenkii barakacyaasha oo kale aad wax la qabataan
annaga waxaa qabanay horta hadda xiligan la joogo waxay ahayd in intaana bisha ramadaan ka hor in hay-adihii ku shaqada lahaa samafalka lookalka injoowiyada labadaba aa ka codsanay in kaamamkii meelo qaar la tago hadda afarta xaafad oo kale barnaamij yar oo laga sameeyaa jiray oo aan sas u ballaarnayn si dadka dabarta yar lasoo xulay oo wax yaray ku afuran la siiyey marka dhowr boqoloo qoysaa la sameeyey kas yaroo tasiilaad ayaa la siiyey oo dadka aad u nugul oo ama agoonta haysta ama waayeelada ah ama baayaha qaar qaarka qabo in wax yaroo tasiilaadan saas u badnayn laakiin aan baahidooda dhan kaafin karin laakiin dhiig joojina la keenay wixiina dadkii markaas ama ku haboonaay munaasabka u ahaya lagu maamuusa la siiyey waxaana nagala shaqaynayay maamulka degmada iyo maamulka gobolka iyo guddiga iyo xaafadaha markaas dadkaas daruufaysan ku jiray ogaayay gacan ku hayay hadday noqoto guddoomiyaasha afarta xaafadood waxaan ugu mahad celinaynaa cid walboo nagala shaqaysay baayahaas iyo daruufahaas jiray marka usoo gudbanina dhageysatay hadda naftirkeeda anaga shimanihin ugu yaraan boqolii dhowr gabdhood boqolii dhowr gabdhooda waxaa u diyaarinay in tababaro loo sameeyo farsamo gacanta la baro in qof iyo qof oo biilo oo gacantiisa ku xirnaada waxaa ugu fiican inuu asi wax soo saar noqdo uu shaqada cilaan saarkii barto maykaabkii barto dharkariskii barto harqaankii tosho dadkan waxaa ka horreeyay dad kaleento toddobaatan iyo shan qof eh hadda sanadkan boqolaa ka dhignay dadkii afartii kaamamkii oo markaas aan isdheynay sideed kaamaan kasoo xulnay hay-adaha nagala shaqaynayay dadka hadda tareedinkiia u socdo kuwa kale ayaan hor waa usoo xirnay kasiroo tasiilaaday ku shaqaystaan oo dhaqaale ah iyo agabkii ku shaqaysan lahaayna lagu maalgeli shaqadooday wataan meelihii loogu tiragalay deganaayeen ama suuqyadii iyo qeybo kamid ay furteen kuwo kale waxaa u sameynay ayaga naftirkooda shan iyo labaatan haween in maalgelin loo sameeyo oo la maalgeliyo oo ayaga ay waxsoo saar samaystaan ganacsiyadooda yararka kobac maadaama qofka hooyada ay ka shaqaynaysa kasiroo miis meel u yaalaan maadaama marka kistaas aysan ku filnayn oo mar walba ilmihii ay siinaysa meesha way sii baaba-ee marka si aysan u baaba-een kabaan siinay oo ku kaalmaysato oo lagu caawinayo kuwo kalena hadda waa rajeynayna insha allah broseyska hadda ayagana tiimka tiim lamida noogu jiro noo diyaarsan oo miiska saaran insha allah hadduu ilaa yirahda maalmo dhowna waxaa jecelnaa inaa siin doono ayagana shaqada loo bilaabi doono hadduu ilaa yirahda
waaya su-aalta hadda u socotaan rabaa inuu ku weydiiyo maxaad kala socotaa heerka shaqa la-aaneed ee hadda beledweyne ka jirta dhinaca haweenka marka loo fiiriyo sababtoo ah waxaa jira haween fara badan oo jaamacada ka baxay haddana shaqa la-aanah kuwa maxaad iga qorshaysa shaqalaanta horta waxaa filayaa duruufaha shaqalaanta ee dadka soomaaliyeed oo meel kasta jooga ay gabdhahan kala mid yihiin waxaa kaloo duruufo kale oo rabaani oo jirto gobolka ku xeerana jirta dadka oo reehiiraan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dad wax bartay waa cilmi baarista la sameeyna dadka ugu badan ee gobolada kasoo baxa gobolka labaadoo dadka ugu badan ay kasoo baxaan gobolka hiiraan waa wax laga barta haweenka reer hiiraanna dad wax bartay ahaayeen weligoodba sida taariikhdii hore iyo mid hadda aan taaganahay gabdhaha jaamacadaha kasoo baxay kulligood ma awoodaan inay shaqeelaan inta ugu yaraa shaqeesha laakiin mar walba waxaa kala doodnaa oo codsiyadeena iyo baahiyadeena u gudbinaa hay-adaha in dadka la qaadanayo doorka nambarka gabdhaha la siiya gabdhaha waa lafdhabar waa gabdho dhaqaalaha iyo shaqada markaas jirta munaasabku ah oo kasoo bixi karo wax gabar loo dhiibayna ma dayacmaan marka gabdhaha waxaa lagu ogyahay waxqabad iyo wanaag aada u ballaaran marka waxaa waaye codsiga gabdhaha iyo mar walba waxaa waaye annaga waxaa nahay adeegayaal waxaa nahay dadka gabdhahan wakiil ka nahay mar walbana waxaa tixgelinaa baahiyahooda een, gabdhihii marka hadda een, sanadkan waxay qeyb ka noqdeen dadkii macalimiintii jaamacada iyo een, wasaaradda waxbarashada ee qaadatay nambarka ugu badan gabdhaha laga rabaa marka wasaaradihii way qaadanayaan hay-adihiina hadda way ku dhiiradeen inay gabdho shaqo siiyaan waxaa kalena insha allah hadduu ilaa yiraahdo naftirkeeda kama gaabinayno waxaa mar walba aan kala hadalnay hay-adaha lookalka injoowyada in doorka ugu badan gabdhaha la siiyo in xibnihii gabdhaha ay ku lahaayeen hay-adahaas la siiyo shaqaalaha markii la qaadanana waa aadaa loogu tixgelinaya hadduu ilaa yiraahdo markana ku soo dhowaada qasiida nabi amaana رب صل على محمد نبينا اشرف الانام يا رب صل على محمد نبينا اشرف الانام فرجا ونجسا اهو رسولك تنكي نسيا تبلو امالي يا رب صل على محمد نبينا اشرف الانام caruurta hoortay cilmi nadeeqay aad u dhawaalow taymkan kursiiyey allaalimeeyow cadaabta dayre aad u dadkaagu darajooyin gaadhay dulqaad wanaagsan dadkoo la dhowro daacadka khayrka waa in laga kasaydo dayaxa nuure dunidii iftiinka dawgu jideeyey daanyada ka dhowra ahow muxamed intii aad keentay tawbii adeecay dadwuu kureeyey waxaa dawoobay ninkii ku doortay waxaa dabooray ninkii ku diiday يا رب صل على محمد نبينا أشرف الأنام يا رب صل على محمد نبينا أشرف الأنام كريس وناك لو طبيعة فيه تريني لو نبقى صوتي يا رب صل على محمد نبينا أشرف الأنام يا رب صل على محمد نبينا اشرف الانام يا رب صل على محمد نبينا اشرف الانام هويه وقلوب تسير شيطان في اسلامك والله كتورتي يا رب صل على محمد نبينا اشرف الانام واتم الهروين ومسلمين صديق وعلي رسولك دايما نسيه يا رب صل على محمد نبينا اشرف الانام كارتن يدونك ابليس كفرت دبا قبلي زيد ايام دبا قليل يا رب صل على محمد نبينا اشرف الانام mootigaayo kalil horjoogo naftiisa kulmay doqoniina weeye halka loo dalxiiso jannadiyo docdeeda dhammaanka khayrka waana loo dadaalo yaa rabbi saali calaa muxamed
intaasi aan ku dhaafna qasiidadaasi nabi ammaanka uu qaadayay maxamed cabdulaahi sahala waxay dhextaal u ahayd barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga idaacadda beerla haweenka beledweyne hadda doorka ay ka qaataan nabadda maxaa nooga sheegi kartaa
haweenka ee degmada beledweyne waxay ku leeyihiin door aan marnaba qarsoomi karin haweenka waxay door nabadeed ay waxay ku leeyihiin haddii colaadi ay dhacdo waa kuwa u kaco Een, haddii wax walba oo gobolkan ka dhaca waxaa dhihi karaa waxa door u ah haween waaye sida taariikhda ina haweenkan degmada beledweyne dad oo waxaa waaye nabadda iyo dowlad wanaagga qayb ka ahay inkastoo hadda sanadahan dambe aysan wax een, colaadi aysan ka jirinba degmada beledweyne oo waxyaalaha qabaa'ilka aad ay ugu nasahantahay waxa aan siyaasad ka ahayn een, siyaasadihii dhacay iyo isdiidanaadina gabdhaha door ay ku laayeen waa tii ay baaqyada diraayeen masaaliixda ay qayb ka ahayn annaga naftirkeena waxaa qayb ka ahayn dadkii shirarka iyo baaqyada soo diraayo nabadda soo dhaweynayo hadday noqoto siyaasiyiinta markaas ku shaqada lehna baaq u diraayo oo ku codsanaya in nabad een, degmada beledweyne maadaama caasimadda gobolka hiiraan ay tahay magaalo ganacsani ay tahay dad fac weyn oo aqoonyahano iyo dowladda soomaaliya iyo geyiga soomaaliyeed iyo adduunkaba door weyn kule ay yihiin in nabadda lagu dadaalo magaaladan noqoto magaalooyinka horumare ee caasimadaha eh ee sida adduunka kale la tartamaya inay qayb ka noqotaa rajeynayna insha allah maamulka gobolka een, xiriir weyna nagala dhexeeyo waxaa waaye annaga maamulka gobolka la-aantiisa ma shaqeyn karno waxa ooyo u shaqeyn karin annaga mar walba waxaa waaye waxaa wax ka codsanayno oo baahideena u geynayno maamulka gobolka wa. marka maamulka gobolka waa inaan la shaqeyno oo wada shaqeyntan wanaagsanaato waxaa ku jirto wada- iyo shaqada annaga aan qabanayna mar walba ku xiran yihin hadday noqoto annaga amniga maamulka gobolka mar walba ba- xaaladaha amnigoo jirta u gudbinayna ayagaa markaas shaqadaas dadkii ku shaqala iyo waxaas u gudbinaya Een, hadday noqoto baahiyaha gobolka ka jirana ayagaa u gudbinaa oo annaga duruufaha nagu xiran ayagaa markaas ciddii ku shaqale nagala shaqeeya marka maamulka gobolka waxaa dhahayaa wada shaqeyn aada u weyn nagala dhexeysa wayna mahadsan yihiin dhammaan maamulka gobolka ururka haweenka guddoomiyii ugu sarreeya gobolka adiga waa bal qaabka u dhisaya maxaa nooga sheegi kartaa mase xilalka haweenkoo dhan adigaa isku hayo guddoomiyihii ku-xigeenkii xogayihii bal noo sheeg qaabka u dhisan yahay iyo sida aad u maamushaan
waxaa filayaa een, dowladda een, urur haween ma- xibno badan waaye Een, xilalka in la qeybiyo waxay ku xiran tahay shaqada marka shaqo wanaagaa jirta Een, qofka keligii wax ma qaban karo far kaligeed fool ma dhaqdaan lahay in la wada shaqeeyo oo qof walba oo dhinaciisa ka haya waa ku qurux badan tahay ururka haweenka wuxuu u dhisan yahay xibno gudoomiyaha ururka haweenka ku-xigeenkiisa xogeeyaha een, maaliyadii iyo een, dhammaantood iyo afhayeenkii waxa dhan way dhisan yihiin sababtana maxaa yeelay een, wax aniga kaligay ani aan dhisaa maana systemka dowladda ama nidaamka markaas jiray ku xiran tahay Een, xibnahan anile lagu soo daray weligood saanay u dhisnaayeen hadba marba qofkii markaas mandateka ka dhammaadaa loo cudubaa qof kale la keenaa way dhisan yihiin haddaysan ayaga ila shaqeynin waxaan qaban kara malaha waxyaalaha noo qabsoomay oo shaqada wa- wanaagga ah oo mar walbana aan ku faano oo kusoo kordhino gobolkana waxaa sabab u ah ayagoo ila shaqeeya marka wax kaligaa haysta ma yaalaa meesha sideedaba markii dadka wada shaqeeyaana waxaana qurux badnaadaan haddaanan wada shaqeynin wax noo hagaagaa ma lahan Een, xafiiskana ma qurux badnaana xafiis dowli ma- ma ahaan doono Ee, waxyaalaha ka dhigaya marka in xafiis dowli ahaado oo dallad ahaado annaga bulsho rayadaan nahay Een, oo baahiyaha jira aan soo aruurina oo xogta jirtay xaaladda jirta habeen walba waxaa dhici karta gobolka ama tuulo ama degmo waxa ka jira caqabada in lasoo aruuriyo meel layskugu keeno Een, wixii markaas la qaban karay cidda qaban karta aan kala shaqeyno aan u dirno dhahno waxaan aa, culayskan haysta in nalaga caawiyo u baahannahay marka wanaaggaas iyo wada shaqeyntaas waxaa keenaysin annaga aan nahay dad mid ah waxa u shaqeynayna waa magaalada u dhalanay dadka u dhalanay ugu dambeyd way jirtaa fariin aad u soo jeedinayso haweenka gobolka hiiraan horta annaga wadanka aan ku dhalanay iyo gu- ama deegaanka aan ku noolnahay iyo bee-ada een, aan joogno ma ahan wadan warshado leh yihiin haddii wadan warshado leh uu yahay waxaa waaye hal qof oo shaqalaan noqon lahay ma lahan waa wadan beero leh xoolo leh labada shay oo adduunka ugu qaalisana inaa haysano beerihii iyo xoolihii yaa o- aan ognahay gobolka hiiraan wuxuu kamid yahay gobolada wax soo saarkooda dibadaha loo dhoofiyo marka maanan helin weli jaaniskii fursadaana nama siinin in annaga warshad intaas samaysano aan u shaqo tagno maadaama marka duruufo ay jiraan gabadha waxaa la rabaa inaysan mar walba qofka wax bartay wax kama xishooda shaqadooda wanaagsan in shaqo meel allaale meesha laga heli karo ee la shaqaysto iyo gabdhaha guriga fadhine waxaana gabdhaha gobolka hiiraan kula dardaarmaya kuwaaninayo in xirfad la barto si loo shaqaysto xirfadda waxaa waaye waxay kaa saacideysaa wax badan qofka inuu wax barto oo jaamacad kasoo baxo bise shaqo kuma helaya shaqooyin xirfad lahaa jiro oo wax lagu helayo dhaqaalo laga sameyna nolol laga sameyna in guryaha laga soo baxo in doorkii nabadda laga qeyb qaato in siyaasadda qeyb laga noqdo in gabdhaha ayaga is dhiirigeliyaan oo ayaga is baraarujiyaan oo ayaga is garab istaagaan oo ayaga is caawiyaan marka annaga iscaawino isgarab istaagno isla shaqeynaya aa wax noqonaynaa waxaa waaye qof walba qof gabar walba waxaa rabnaa gabadha saaxiibta loo u dhow ama deriska leh inay wixii ka caawin karta ay ka caawiso in ay ayada la noqoto saaxiib inay ayaga isgarab istaagaan inay is- ayaga isdhiiriyaan sacabkaaga sacabkaagama horeyaala guriga haddaa jiiftid cid inta ku imaada kusoo kicinayso meeshaan waxyaalaan ku dhahay male laakiin inay soo baxaan oo ayagoo dhowrsan oo nabadgelyesan oo asturan oo inay bannaanka usoo baxaan oo ay ka qayb qaataan markaas in xaaladaha marka jira ama nabadda ama siyaasadda ka qaybgalka dhegeystayaal intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee radio berla waxaana barnaamijka idila socodsiinaya anigoo ah cumar yuusuf aadan americo intan barnaamijkan lamid isku maqli doona sidaa iyo nabadgelyo